wakhtiga dheer hamiinkii iyo isticmaalka aalado ku samaysan dhalooyinka yaa dhakhaatiirta kaxeel dheera daaweynta indho ka sheegan inuu ayana walyaabo ka badan ee xilligan dhibaateehaya aragga indho iyagoona iftiinkasaya yaraayowa dhacankii lanka talgali ini walbadan indho ku caawiyaan caafimaasho xarunto daaweynta iyo daryeelka indho halkhayraad ah ee santa ee magaalada baydhabo ayaa saddexdii bilood ah marqabadaasa kambiina lakaqowdawa daaweynta iyo fiiqista indho kaas oo xarunta iyo xaadiranga dad badan oo yooniska jaranga dhallinyari weliba dada-e maadaama iyo sabab maadaama sababo shalgadiisana iyo xanuunada hankadhiyowa dhakhtar kuule oo eh agaasimaha xarunto daaweynta iyo daryeelka indho alkheyraad aysanta ee magaalada baydhabo yaa sheegay inay la kulmaan kiisasa badan oo dhallinyare oo ku awaadaba indho oo ku yaraaday dhacankii indho difaaca lahaayey haanas oo lansababeewa isticmaalka moobeelada hamiinkii oo weli wakhti dheer markaasi ah iyo ka deerayanga dabwaako dhakhtar qadarah kuuleh oo markaasi ku hadalawa sababo sheeni walyaabo xilligan dhallinyarada markaasiya aragga markaas wal inku deerahaya dhalinyarada waxyaabahayo hadda eedka maybu ahaa isticmaalayaan horta may kumid ee shaashadooban kumid eh shaashadooban iftiinga biyaayan leera biyaayan reflection sabe tidii kale maybu ahaa waxyaabo oo ultraviolet light leero oo sida iriida camal ultraviolet lightkas iriidahan dhiyaasa yaa maybo shaashadoobahan yaayan marka qofka haddii uusa twenty four hours ada ugu badnaa uusa shan saacadood ku badan lix saacadood ku badan uusa ka mashquulsiinya marka waxyaabaha us isticmaalahay maybu ah horta aragtida dhowaa isticmaalahay xooga saarahay tii oo dheeraytina maybuaha malafalgalahay marka qofkunsi oo marka mobilkun la inferior mise dhalacdaas la inferior mise shaashadaas la inferior markada may sheenay inooga injiga sheenaya reflection maybuaha yaa lightkii oo mise iftiinkii ka sameeya qofkii may dareemay daal badana dareemay marka dambe aragtidii markuun tartiiba markuun miilahan yahan ku gaabadaas daalkaas badan iyo lightka city iftiinka city ka dhow iyo aragtida oo dhow oo usa marwalba maybu ahaa lafalgalaha iyo intaas markii oo la kulmi qofku may aragaase usoo ka owaado maybu ahaa indho aragtidiyo gaaban wareer wareera dareeme ardayda camal sabuuradii sufaylaming arag koran